inkastoo magaalada beledweyne uu ka socdo horumar dhanka kubadda cagta ah ayaa haddana waxaa jira caqabado ku gadaaman isboortiska gobolka hiiraan taasoo ay ka mid tahay inuusan shaqaynaynin garoonkii kubadda cagta ee laqanyo kaasoo u baahan yahay in dib u dayactir iyo in la saaro roog macmalah garoon la-aanta haysata ururka kubadda cagta degmada beledweyne ayaa ku kaliftay inay kiraystaan xilliyada ay qabanayaan tartamada garoomada gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado isdhexgalka bulshada islamarkaana looga madadaaliyo dhalinyarada tahriibka iyo maandooriyaha guddoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa ka hadlay arrinta garoonka laqanyo waxaan aada aan u codsan lahayn ama caqabadahana haysta ka mid ah in magaaladan beledweyne uu ka socdo horumar sboortis horumarkaasna maaragtay aan kusoo bandhigayna garoomo gaar loo leeyaho maaragtay dad ganacsataa ay samaysteen oo had iyo jeer si aan rabto aada u helayn waxaad ogtahay hadda tartamo fara badan ayaa noo socdo muddooyinka lasoo dhaafay in la dheylan garoomankiio maar dad kale u kiraysan oo fursad maalinta heshid keliya inaad qabsatid oo maarata aad sugaysid waxaa maaragtay dayactir la-aan ay ka jirtaa istaadiyo laqayo iyo garooman kale maaragtay magaalada ku dhisan intoodaba uma haystaan wax dayactir eh waxaan codsan lahayn xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soomaaliyeed wasaaradda dowlad goboleedka hirshabeelle isboortiska guud ahaan inay iskaashi ay muujiyaan ay noo dayactiraan garoonka istaadiyo laqayo waayo waxaad ogtahay waxaan ugu dan leenahay oo had iyo jeer aan u taagannahay inaan dhalintan qabyaaladda iyo qurunka iyo muqaadaraadka iyo tahriibka iyo inaan maskaxdooda ka duwno isboortiskaas ay ku tartamaan isboortiska waa jimicsi waa caafimaad waa isdhexgal waa nabad waayo waxaa dareemaysaa magaaladan beledweyne maalmahan soo dhaafna nabadeeda way soo hagaagaysaa waxaana kaalinta ugu weyn qaata waa sboortiska sboortiska marka meel dhalinyarada xirfadooda lagu soo bandhigo ama garoon diyaarsan ma jiro sababta waxaa dareemaysa istaadi laqayun iska xiran yahay aada u codsan lahayn wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha soomaaliya iyo midda hirshabeelle in kaalin ay ka geystaan oo maarata ay usoo jeestaan istaadiyo laqanyo inay dayactir ku sameeyaan annaga had iyo jeer bilecdaan soo bandhigayno waa garoomo qof shaqsi leeyahay oo maalkiina annaga aan ku bixinayno si aan usoo bandhigno magaalada in magaalaha xadaari sports ay tahay si gooniina waxaan codsan lahay inay shirkadaha ay usoo jeestaan sboortiska ay ka geystaan kaalintooda ay samaystaan kooxaha ayaga magacooda matalayo waxaad ogtahay tartankii hadda soo dhammaaday ganacsatadahay goodri moll ayaa markii ugu horreysay ee koox samaysatay ahayd koobkiina way hanteen shirkadaha ugu waaweyn magaaladan waxaa jooga daabshilo kalea joogto salaam bankiyaa joogto amal bankiyaa joogo dayaxaa joogo shirkada waaweyna joogo shirkadahaas haddii isboortska inta usoo jeestaan ay dhaqaale geliyaan ama kooxaha ay dhisaan bilicda iyo horumarka magaalada ayay kaalin ka qaadan lahayn waxaan codsanaynaa inay baaqiin ay ka jawaabi doonaan waxaana si gooniya aan u codsanaynaa in aan dayactir u xirno istaadiyo laqayo oo roog macmala noola saaro si had iyo jeer ay tartamada kan ka bax kan ku xigsa ay u ahaan lahaayeen si aan usoo bandhigno hadda aadi meel aan ku qabano ma hayno aadi waxaa loo baahan garoon weyn oo diyaarsan sideed kooxooda u diiwaan gashaan xiriir kubadda cagta degmada beledweyne oo seeree waxaad ogtahay labada sano lasoo dhaafin inaan la qaban waxna loo qaban karin waa dayactir xumo haysata istaadiyo laqayo haddii aan dayactir u helno oo istaadiyo laqayo maanta uu noo diyaarsan yahay waxaan martigelin lahayn horyaalka soomaaliya kooxaha ka ciyaara ayaan keeni lahayn degmada beledweyne si ay u arkaan xirfadda iyo kooxaha ka diyaarsan waayo waxaa ogtahay cunug kasto maanta xirfaduu soo bandhigi lahay ama meeshuu ku keeni lahaa garoon weyn oo diyaarsan ma jiro garoomyada bareefide oo shakhsiyaad uu leeyahay oo waqti kasta la helayn ayaan dhalinyarada ku celcelinaa